بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay manduumadii ahayd manduumat alxaayiya ibni abi daawuud raximah allahu tacaala waxaan soo qaadanay bacd almasaa'il oo ku saabsan ictiqaad ahlusunna waljamaaca waxaa inoo dambeysay masaladii ku saabsanayd saxaabada radia allahu canhum jamiica iyo ahlusunna waxay ka aaminsan yihiin waxaa jira markaasi dad saxaabada markaas lacnada marka u ka yihiin nimanka loo yaqaano ashiica alraafida nimanka loo yaqaano waxayna leeyihiin saxaabadii way ridoobeen oo milladday ka baxeen waxayna daliishanayaan xadiid xadiidkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam oo markaasi xawdka iyo darkiisa dadku ay ka cabayaan in dad laga celin doono markaasaa nabigu ohan doonaa calayhi salaatu wasalaam asxaabii asxaabii waa asxaabtaydii waa asxaabtaydii yani kuwaad ka celinaysaan waa asxaabtaydii markaasaa nabigu waxaa lagu ohanaya calayhi salaatu wasalaam inaka laa tadri ma axdathu bacdak adigu ma ogid waxay dib ka keeneen gadaashaa waxay soo darisiyeen ma ogid marka halkaa waxaan ka qaadanaynaa saxaabadu inay ridoobeen bay yidhaahdeen ilaa dad kooban mooyaane inay ridoobeen baa xadiidkaasi na tusinayaa laakiin culimmadu xadiidkaasi waxay ku fasireen dadkaa la sheegayo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay asxaabii asxaabii waa dad ridooba milada ka baxay qofkuna hadduu ridoobo oo diinta ka baxo xitaa hadduu marka hore saxaabi ahaa oo nebiga la kulmay mar hadduu miladii ka noqday oo sidaa uu ku dhintay saxaabi ma noqonayo waa min ahli naar wey marka dad noocaasoo ridoobay way dadkaasi saxaabadii rasuulku calayhi salaatu wasalaamna yani ma aha kuwaas maxaa yeelay saxaabadu may ridoobin diintana kamay bixin ilaahna waa ammaanay qaala subxaanah min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu llaha calayh faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila wax tabdiil iyo bedelaad lama iman saxaabadu islaamnimadii ayay markaasi ku dhinteen dadkaas xadiisku sheegayana waa dad markaa ridoobay weeye qaala naadimu raximah llahu tacaala وبالqdr الmqdوr وبالqdر المqدور أيقن فإنه وبالqdر المqدور أيقن فإنه إعاamة عقد الدين والدين أفيح وبالqdر وأyقن يقينi بالqdr qadarkii المqدوr la qadaray oo la jaangooyey qadarkii la jaangooyey يقيini oo rume فإنه qadarku dicaamatu ciqdi diini diinka tixdiisa iyo kuushiisa ayuu markaa tiir u yahay waa tiirkii waxa markaasi diinka weeyaan wadiinu diinkuna afyaxu waa waasic halkan wuxuu ka warramaya sheikhu raximah llahu tacaala masalada ku saabsan qadarka iyo in la rumeeyo qadarku qadarku waa tiir ka mid ah tiirarka iimaanka sida xadiidu jibriil markaas ku sugan an tu'mina biاllaahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wاlqadari khayrihi wa sharihi marka waa rukni arkaan liimaan ka mida weeye marka qofku hadduu qadarka beeniyo waa ku gaaloobayaa qadarku wuxuu leeyahay maraatib iyo darajaad ayuu leeyahay martabada koobaad waa martabat alcilmi martabatu alcilmi macnaheedu yahay yani waxa weye ilahay wax kasta inuu og yahay inaad rumayso ilahay wax kasta inuu og yahay wax kastoo dhacaya shay kastaba ilahay markaasi inuu og yahay ayib yaclamu ma kana wamaa sayakunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun wixii hore u dhacay alle waa ogyahay waxaa dhici doono oo weli aan dhicinna waa ogyahay ayib waxa aan dhicin haddii ay dhici lahaayeen siday u dhici lahaayeen alla waa garanaya marka waa inaad rumaysaa ilahay cilmigiis inuu yahay shaamil wixii hore iyo wixii dambeba ilahay markaas inuu og yahay waa inaad rumaysaa midda labaad oo martabada imaanku le waxaa weeyaan waa inaad rumaysaa shay kastaba ilaahay inuu ku qoray fi lawxi اlmaxfuud sida ilahay qur-aanka inoogu sheegay wakulu sagiiri wa kabiiri mustaar wax kastoo yar iyo wax kastoo weyn waa la qoray waa qoraya sidaa markaa waa inaad rumaysaa kadalika waa inaad rumaysaa wax kastoo dhacaya ilaahay mashiiadiisa iyo doonistiisa inay ku dhacayaan kownkaas kownkan aan joogno wuxuusan ilaahay doonin kama dhaco wax kastoo dhacaya biiraadatihi wa mashiiatihi ayuu markaasi ku dhacaya wamaa tashaauuna ila an yashaa allah idinku wax ma dooneysaan ilahay inuu doono mooyaane bimacnaa haddii idinku aa wax dooneysaan laakiin rabbi uusan doonin shaygaa ma dhacayo hadduu ilaahay wax doono laakiin idinku inan dooneynin way dhacaysaa marka mashiiatullah iyo doonista ilaahay ayuu shay kastaba ku dhacaa midda ugu dambaysa waxa way martabada ugu dambaysa waa martabat liijaad waalkhalq inaad rumayso wax kasta ilahay markaa asagu inuu abuuray shay kasta oo markaa mawjuud ah asagu inuu abuuray inaad markaasi aaminto allahu khaaliqu kuli shay allahu khaaliqu kuli shay makhluuq dhammaantii ilah baa abuuray ayib waxay raddi ku tahay kuwa odhanaya addoonku asagaa abuura ficilkiisa nimanka loo yaqaano alqadariya ama nimanka loo yaqaano almuctazila nimankaasi iyagu qadarka ma rumaysna waxyaalaha markaasi dhacaya waxay leeyihiin yani ilahay ma ogeyn ilahay ma ogeyn niman baa u yimid cabdullahi bn cumar radi allahu canhu waxayna u sheegeen rag baa soo baxay bay yidhaahdeen laba nin baa u yimid waxay dhaheen markaasi dhulka aan joogno waxaan ku aragnay qolo qur-aanka akrinaya laakiin odhanaya ina alamra unuf arrinku waa cusub yah bimacnaa shayga dhacaya ilahay horey ooma ogeyn marka u dhacayo ogaada markaasuu marka cabdullahi bn cumar uu leeyahay haddii kuwa aad la kulantaan waxaad u sheegtaan inaan beri ka ahay ayaguna beri iga yihiin rabbi baan ku dhaaranayaa midkood hadduu bixiyo buurta uxud oo dahab ah ilahay kama aqbalayo ilaa qadarka u rumeeyo imaam shaafici raximah llah waxaa laga soo wariyey inuu markaa yihi qadariyada waxaad kula doodaan cilmiga ilaahay waxaad kula doodeysaa shaygana ilaahay ma og yahay marka u dhacayo ilaahay ma sii ogaa inuu dhici doono ilahay ma sii ogaa arrinka kula dooda hadday qiraan way dhahaan ilahay waa sii ogaa shayga inuu dhici doono khalaas way qireen ilahay inuu cilmigiisu muxiit bilashyaa inuu yahy way qireen haddii laakiin ay qiri waayaan yidhahdaa maya ilaahay ma ogeyne markuu dhacay buu ogaaday kafaruu way gaaloobeen buu yidhi khasimu lqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wailaa kafaruu way gaaloobeen marka kuwa qadarka diidaya waa kufaar weeyaan maxaa yeelay rukni arkaanta iimaan ka mid ah ayay markaasi beeniyeen madhab ahlusunna waljamaaca waxaa weeyaan qadarku markaasi inuu jiro oo ilahay wax kastaba uu qadaro maraatibtaasi inuu leeyahay darajaadkaas markaasi inuu leeyahay addoommadu ayaga iyo waxay samaynayaanba ilaahay inuu abuuray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun idinka iyo waxaad samaynaysaan labadiinuba ilah baa idin abuuray qadariye waxay leeyihiin maya addoonku asagaa wixiisa umadax banaan addoonku wixiisa asagaa umadax banaan ilahay markaa shaqo kuma leh saasay markaa odhanayaan marka madhab ahlusuna waljamaaca waa in markaa la rumeeyo alqada walqadar waxaa laga helayaa rumaynta la rumaynayo qadarka yani fawaaid fara badan fawaaidda waxaa ka mid ah aliminaan aطumaaniina xasilooni ayaa laga faa'iidaya oo qofkii markuu ogaado wax kastoo ku dhaca iyo wax kastoo dhacaya inay ku dhaceen bitaqdiiri min allah qofkaasi markaasi wuu ku xasilayaa wuu ku degayaa arrinkii markaa ku dhacayna kama xumaanayo waayo wuxuu ogaya wax ilahay uu qadaray nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay yani haddii wax kugu dhaco falaa taqul low anii facaltu kada ha oran sida haddaan yeeli lahaa saa haddaan yeeli lahaa lakaana kada saasuu arrinku ahaan lahaa walaakin qul qadara allah wamaa shaa facal ilaah baa qadaray markaasi ilaahna wuxuu doona wuxuu doonuu sameeyaa marka u hogaansan dumaanina laga faa'iidayaa waclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhti'aka waxaad ogaataa waxaa kugu dhacaa inuusan marna ku gafayn wamaa akhطa'aka lam yakun liyusiibak wixii ku gafo aan kugu dhicinna waxaad ogaataa marna markaasi inuusan kugu dhiceen waa alimaanu bilqadar qadarka qofku inuu rumeeyo weeyaan day maa asaaba min musiibati fi اlardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabi min qabli an nabra'aha ina dalika cala allah yasiir maxaa laga dambaysiiyey likay laa ta'saw calaa maa faatakum waxaa sidaa loo yeelay oo loo qoray likay laa ta'saw calaa maa faatakum si inan oga murugoon wixii markaas idinka tegey ood gaari weydeen walaa tafraxu bimaa aataakum marka waxaa laga helaa tumaaniina iyo xasilooni ayaa laga helaa gaaladu iyo kuwa aan qadarka rumaysnayn wax yar hadday ku dhacaan way isdeldelaan way isdilaan seeb waxaan igu dhici karaa way qadar ma rumaysnaa wuxuu shay kasoo dhacaya inuu qadar ilaahay ku socdo ma rumaysna maadaama aysan rumaysnayn wax xiyaroo ku dhacaa waxaa markaasi naftoodii ayay markaasi ayay dilayaan laakiin qofka muminka oo qadarka rumaysan wuxuu odhanayaa ilaah baa ii qadaray aladiina idaa asaabathu musiiba qaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun waa kuwa markay musiibada ku dhacdo muminiinta dhabtaa odhanaya ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ulaaika calayhim salawaat min rabbihim waraxma yani xagga rabbi waxay ka leeyihin kuwaasi naxariis iyo wanaag ayay markaasi xagga alla ka leeyihiin wa ulaaika hum lmuhtaduun marka yani waxa weeye tumaaniina iyo xasiloonidaas ayaa laga helaa marka sheekh wuxuu ku sheegay inuu yahay dicaamatu ciqdi diin ciqdigu waa kuusha meeshan wax lagu taxo ayaa ciqdiga la yidhaahdaa marka wuxuu ka dhigayaa diintii inay tahay kuul oo kale yani qaybo iyo maraatib iyo shucab maraatibtaasi marka tiirar bay leedahay tiirar ay ku taagan tahay ayay leedahay marka tiirarka waxaa ka mid a aliimaanu bilqada walqadar baa ka mid a haddaadan rumayn tiir tiirarkii ka mida iimaanka iyo diinti ka mid a ayaad ayaadan rumayn diintaadi marka ku taagnaan mayso ku sugnaan mayso marka waa inaad rumaysaa wabilqadari almaqduuri waayqin yaqiini bilqadari qadar yaqiini qadarkii almaqduuri la qadaray oo la jaangooyey fainahu qadarku dicaamatu ciqdi diini diinta tixdeeda iyo kuusheeda ay ku taxan tahay diintiibu wuxuu ka dhigayaa kuul oo kale dayib dicaamadeedii iyo tiirkeedii weeye waa asaaskii diintu ay ku taagnayd weeyaane rumee wadiinu diinku afyaxu mid waasaca weeye diintu waa waasic dayiq maaha ciriri maaha diintu waa waasic ayib wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala maraatibta marka qadarka hal beyt ayaa lagu ururiyey cilmun kitaabatu mawlana mashiiatuhu wakhalquh wa huwa iijaadu wa takwiinu cilmun waa cilmi waa inaad rumaysaa ilahay cilmigiisa kitaabatu mawlana waa inaad rumaysaa mawlaheenu inuu qoray wax kastoo markaasi dhacaya mashiiatuhu wax kastoo dhacaya ilaah baa doonay mashiiadiisay doonista kama hoos baxayaan wa khalquh ilaah baa abuuray wax kastooo makhluuqa ilaah baa abuuray wax ka baxsani ilahay abuuritaankiisa ma jiro wa huwa iijaadu wa takwiin waxa markaa khalqigu waa iijaad waa ahaysiin weeyaan marka iijaad iyo takwiin iyo khalqi markaa isku mid ayay markaa noqonayaan walaa tunkiran jahla nakira wamunkaran wala alxawda walmiizaana inaka tunsaxu wqul ykrij اllah اlcaظimu bfadlih min الnaari أjsaada min alfaxmi tuطraxu clى الnahri fi اlfirdowsi taxya bimaaئihi kaxibi xamiili الsayl id jaءa yaطfaxu waina rasuula اllahi lilkhalqi shaaficu wqul fi cadaabi اlqabri xaqu muwadaxu walaa tunkiran ha diidin oo ha dafirin jahlan liأjli jahlin jahli daraaddii ha u diidin nakiiran wamunkaran munkar iyo nakiir labadaa malag hadiidi jahli dartiis wala alxawda xawdka iyo darka laga cabayana hadiidin oo hadafirin walmiizaana miizaanka dadka la miizaamaya acmaashoodana hadiidin inaka adigu tunsaxu waa lagu nasteexaynayaae talaa lagu siinayaae arrimaha habeenin oo hadiidin halkan sheekh wuxuu sheegaya raximah llahu tacaala waxyaalo ku saabsan aakharo ay tahay in la rumeeyo weliba ay waajib tahay ayuu markaa sheikhu inoo tilmaamaya arrinka koowaad uu sheikhu inoo sheegay waxaa weeye waa inaad rumaysaa inay jiraan laba malag oo la yidhaahdo munkar iyo nakiir munkar iyo nakiir waa labada malag oo qofka qabriga ku imtixaamaya su-aalaha ku weydiinaya nabigeena inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu nabigu yidhi haddii addoonka qabriga la dhigo yani waxaa weeyaan meydka marka qabriga la- la dhigo laba malag baa u imaanaya labadaa malag waa laba malag oo madmadow midab ahaan indhahoodu waa buluug waa asraqaan indhahooduna waa buluug midkood waxaa loo yaqaanaa munkar ka kalena waxa la yahahda nakiir marka nabigaa inoo sheegay alayhi salatu sala in magacyaha leeyihiin ayib qofkiiba marka su-aalo weydiinayaana su-aasha waxaa ka mida la weydiinayo maa kunta taqulu fi hada arajul ninkan maxaad ka oran jirtay waa rasuulka nebi maxamed alayh sl maxaad ka aaminsanayd markaasa wuxuu ohanayaa wixii uu ka aaminsanaa buu sheegaya marka oo muxuu ohanayaa huwa cabdullaahi warasuuluhu ashhadu an laa ilaaha ila allah waana muxamada cabduhu warasuuluh saasuu ohanaya markaasa waxay ku ohanayaan labadii malag waan ogeyn inaad saa ku hadlayso waan ogeyn ayib kadib qabrigii baa loo waasicinayaa sabcuuna diraacan toddobaatan dhudhun in qadarkeeda oo kalea ayaa looga dhigayaa fii sabciin toddobaatan toddobaatan yani toddobaatan afar geesa ayaa looga dhigayaa ayib qabrigii baa loo nuurinayaa uma yunawaru lahu fiih inta loo waasiciyo baa haddana loo nuurinayaa waxaa lagu ohanaya iska seexo marka marka su-aalaha la weydiiyo iska seexaa lagu ohanaya markaasa wuxuu ohanayaa arjicu ilaa ahlii fa- fa ukhbiruhum reerkaygii baan u noqonayaa yani markaasi arrinkanaan u sheegaya aan u warramaya saasuu ohanaya markaasa waxaa lagu ohanayaa nam ka nawmat alcaruus sida caruuska u seexdo u seexo ayaa lagu ohanaya ayib wuu seexanayaa amaa kii munaafiq ahaa su-aashaa marka la weydiiyo ninkani maxaad markaasi ka aaminsaneed marka la weydiiyo maxaad ka ohan jirtay wuxuu ohanayaa dadkaan maqlay oo wax sheegaya waxay dadku sheegayaan baana iska sheegay mana garanay laa adri waxba ka garan maayo markaasa waxaa lagu ohanaya waan ogeyn inaad markaa waxaa ku hadlaysid dhulkii bay amar siinaya iyo qabrigii qabrig baa isku soo dhawaanaya marka fatakhtalif fiiha adlaacuh ilaa marka adlaacdii feerihii marka ay isdhaafaan ayaa arrinkaasi lagu wadayaa falaa yazaalu fiiha mucadaba xataa yabcathuhu allahu min madjicihi dalika cadaabka kama zuulayo ilaa markaasi qiyaamaha uu ka dhacayo cadaabkaasuu ku jiraya shaahidka xadiidku waxaa weeyaan labada malag oo ah almunkar wاnakiir way sugan yihiin marka ha diidin mar haddii nebi maxamed inoo sheegay alayhi الsalaatu asalaam nebi maxamedna wamaa yantiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyan yuuxaa ha diidin oo ha dafirin ayib taas waa masalo wey masalada labaad waxaa weeye xawdka ha diidin waa darka laga cabayo oo markaasi ummaddu ay ka cabayaan ha diidin oo ha dafirin nabigaa inoo sheegay alayhi الsalaatu wasalaam xawdkaas iyo sifada uu leeyahay iyo tilmaantiisa wuxuu inoo sheegay in dheerarkiisa bil in loo soconayo in bil loo socdoo kale weeye cardigiisa iyo ballaciisu saasoo kale weeyaan waa in bil loo socdo weeyaan biyihiisu malabka waa ka macaan yihiin geedka loo yaqaano ama cadarka loo yaqaano miskigana waa ka udgoon yihiin koobabka lagaga cabayo waa tirada xidigahoo kale weeyaan qofka ka cabaana weligii dib ooma haraadayo marka xawdka noocaasa asna rumee wuu jiraa nebi kastana xawd buu leehay oo nabigaa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam likulli nabiyin xawdun nebi kasta xawd iyo dar ayuu markaa leehay way jiraan dad laga radinayo laga celinayo loo diidayo waa dadkii ridoobay oo diinta ka baxay kuwaasi kama cabayaan darkaas ayagoo isle ka caba ayaa laga celinaya ayib marka xawdkaasi waa inaad rumaysaa oo waa inaadan beenin masalada saddexaad uu inoo sheegay sheekh waxaa weeyaan miisaanka miisaanka waa inaad rumaysaa miisaanku waa miisaan xaqiiqi ah oo laba kafadood leh lahu lisaanu wa kifitaan wuxuu leeyahay wa kifataani carab iyo laba markaa kafadood buu leeyahay waa miisaan xaqiiqi ah miisaankaasi waxaa lagu miisaamayaa acmaasha addoommada camalkii aada soo samaysay ayaa miisaankaa la saaraya waxaana tusinaya in camalka la miisaamayo xadiidka nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam kalimatani khafiifataani calى اlisaan haqiilataani fi اlmiisaan xabiibataani ilى الraxman subxaana اllahi wabixamdih subxana اllahi اlcaiim yani subxaana اllahi اlcaiim subxana اllahi wabixamdih subxana اllahi اlcaiim kelmaddaasi labadaa kelmadood waa laba kelmadoo carabka u fudud haqiilataani fi lmiisan lakin miisanka waa ku culus yihiin marka la saaro miisanka miisanku waa cuslaanaya xabiibataani ilى raxmaan allah raxmaankuna waa jecelyahay halkaa marka waxaan ka fahanay in camalkii camalkaagii miisaanka la saarayo waxaa kaloo la miisaamayaa qofkii laftiisana waa la miisaamayaa qofkii saaxib alcamalna waa la miisaamayaa waxaan laga qaadanayaa xadiidka tilmaamaya nabigu inuu yidhi alayhi الsalaatu wasalaam inahu layaأti الrajul اlcadiim الsamiin waxaa la keenayaa nin buuran ayaa aakhira la keenaya ywma alqiyaama laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda ilahay agti marka miisaanka la saaro bacuudo iyo garab kaneeco markaa miisaankiisu ma noqonayo markii la miisaanka ninkii buurnaa markii miisaanka la saaro garab kaneeco ilahay agti ma noqonayo ayib nabig wuxuu yihi nabigu wuxuu yihi alayhi الsalatu slam iqra'uu in shitum waxaad akrisaan qowl lahi tacaala falaa nuqiimu lahum ywma alqiyaamati wasna marka halkaana waxaa laga qaadanayaa in qofkii laftiisa la miisaamayo saxaabadaa waxay ku qosleen cabdullahi bn mascuud adimadas adimadiisoo dhuudhuuban bay ku qosleen markaas nag wuxuu yidhi atacjabuuna min diqati saaqayh ma waxaad la yaaban tihiin markaasi adimadiisa dhudhuuban miyaad la yaaban tihiin adimadiisa dhuudhuuban miyaad la yaaban tihiin ayagaa ka culus miisaanka labada buurta labadaas adin ayaa ka culus miisaanka buurta uxud halkan waxaa laga fahmayaa in qofkii la miisaamayo waxaa kaloo la miisaamayaa diiwaankii lagu soo qoray camalka isna miisaan baa la saaraya diiwaankii lagu soo qorayna waa la miisaamaya waxaa laga qaadanaya xadiiu lbiaaqa xadiidka xadiiu lbiaaqa caanku ah waa nin baa la keenayaa wixii laga soo qoray sagaal iyo sagaashan diiwaan baa laga keenaya oo sayi-aadkiisii ah markaasu wuxuu ogaanaya ninkaasi u arkaya inuu halaagsamay su-aal baa la weydina waxaa laleeyahay malaaigtii wax kaa soo qortay miyay ku dulmiyeen markasu maya wax xasano ah ood haysto lagu mid ma haysataa maya markaas alla wuxuu ohanayaa maya xasanaan ku haynaa bitaaaqaday ku qoran tahay laa ilaaha ila allah kelimad tawxiidkii baa lasoo qaadaya diiwaanadii sagaal iyo sagaashankii oo xagga yaala oo miisaankii hoose miisaankii kale hoos geeyey baa kii kale la saaraya markaasaa warqadaa yar ayaa wixiiba hoos oo la dhacaysa la degaysa wixiiba marka xadiisulbitaaqa la yidhaahdaa waxaa laga qaadanayaa in diiwaankii camalka lagu soo qoro laftiisa in la miisaamayo ayaa laga qaadanaya marka culimmadu waxay leeyihiin yani sidaa nusuus sheegtay intuba waa la miisaamaya culimada qaar waxay leeyihiin asalka waxaa la miisaamaya waa camalka laakiin dadka qaarkood ayaa waxaa dhici karta in ama iyaga la miisaamo ama diiwaankooda la miisaamo dadkao dhan maaha sidaa shekh ibn uthaymin u ohanaya raximah llahu tacaala dadkao dhan maahane dadka qeybo ka mid a asalku waa camalka laakiin way dhici kartaa dadka qaarkood in ayaga miisaanka la saaro ama diiwaanka wax lagaga so qor in miisaanka la saaro way dhici kartaa lakin ibnu kahiir raximah llahu tacala wuxuu ohanaya nusuustaas waxaa lagu jimcinayaa in intuba la wada miisaamaya iskama hor imaanaya marka miisaankan waa inaad rumaysaa waa inaadan beenin faman yacmal mihqaala darati khayra yara waman yacmal mihqaala darati sharan yara yani miisaankan loo saaraya qofkii wanaag yar sameeya kii xumaan yar sameeyana waa markaa waa loo miisaamaya almuctazila nimanka loo yaqaano ayagu way beeninayaan miisaanka oo waxay leeyihiin miisaan xaqiiqiya ma jiro lakiin waxaa laga jeedaa looga jeedaa cadaalad dadkii cadaalad baa loo samaynaya qofna lama dulminayo lakin miisaan xaqiiqi ah ma jiray leeyihin lakiin nusuusta ayaa markaa warkooda beeninaysa walaa tunkiran ha inkirin oo ha diidin jahlan liajli jahlin jahli dartiis nakiiran wa munkaran munkar iyo nakiir ha diidin way jiraan day labadaa marag walalxawda xawdkana ha diidin isna wuu jiraa oo markaa darkaa laga cabayo waa xaqiiqo isagana walmiisaana miisaankuna waa jiraa waa la ismiisaamayaa habeenin inaka adigu tunsaxu waa lagu nasteexaynayaa waa lagula talinayaa habeenin ayib haddaad beeniso wixii marka aad kala kulantaa iyo ciqaabta aad la kulantaa dee aday kugu dhacaysaa marka waa lagu nasteexaynayaa rumee oo markaa ha beenin waqul yukrij allahu alcadiimu bifadlihi min annaari ajsaada min alfaxmi tuطraxu cala annahri fi lfirdowsi taxyaa bimaa'ihi kaxibi xamiili sayli id jaa yadfaxu waqul waxaad tidhaahdaa yukrij allahu alla wuu soo saarayaa allihii alcadiimu ee weynaa bifadlihi galladiisa wuxuu ku soo saarayaa galladiisa min annaari naarta wuxuu ka soo saarayaa ajsaadan jismi buu ka soo saarayaa jismigaasoo min alfaxmi dhuxul noqday intuu gubtay dhuxul noqday jismigaasoo tuطraxu iyo ajsaadaasoo tuطraxu lagu tuurayo cala nahri webi webigaasoo fi lfirdows ku sugan ajsaadaasoo taxyaa ku noolaanaysa bimaa'ihi webigaa lagu riday markaasi togaa lagu riday biyihiisay ku noolaanaysaa kaxibi xamiili sayli saylka iyo daadka xabadda uu soo qaadoo kale say usoo baxdo ayuu markaasi jismigaa usoo baxaya id goorta jaa uu yimaado saylkaasi yadfaxu xaaluya mid markaa sabaynaya oo soconaya halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah allahu tacaala labadan beyt inay jiraan dad markaasi naarta galay oo naarta markaa laga soo saarayo ahlusunna waljamaca waxay aaminsan yihiin qofku hadduu tawxiid ku dhinto macaasi waaweyn baa ku dhintee mar hadduu tawxiid ku dhinto inuusan naar ku waareynin oo naarta laga soo saarayo dad baa marka macaasi iyo dunuub bay ku dhinteen iyagoon ka toobad keenin waa lagu ciqaabay cadaabkaa la geeyey waa la soo cadaabay dhuxul bay noqdeen markaa kadib ayuu ilaahay ka soo saaray waxaa inoo tilmaamaya xadiidka fi saxiixayn wuxuu nabigu yihi calayhi الsalaatu salaam yadkhulu ahlu ljana aljana wa ahlu naari annaar ahlu jannahu jannaday gelayaan ahlu naarna naartay gelayaan markaasa alla wuxuu odhanayaa akhrijuu man kana fii qalbihi mihqaalu xabati min khardali min iimaan ka soo saara naarta qofka qalbigiisu uu ku sugan yahay wax yar quraanjo wax la eg oo iimaan ah ka soo saara alla odhanaya fa yukhrajuuna minhaa markaasaa laga soo saarayaa naartii ayagoo qad iswaduu madoobaaday oo dhuxul noqday fa yulqawna fii nahri alxayaa markaasaa waxaa lagu ridayaa tog loo yaqaano webigii ama togii nolosha ayaa lagu ridayaa markaasay fa yambutuuna kamaa tanbutu alxibatu fii jaanibi sayl waxay usoo baxayaanoo dib ugu soo noolaanayaan jismigoodii baa dib usoo noolaanaya sida ay usoo baxdo yani markaasi ininyaha uu soo qaado daadku markuu meel kaga tago meeshii bay ka soo baxaan daadkii wixii uu siday markuu meel kaga tago yani meeshaasa ka soo baxayaan wixii uu siday hadduu ya wax soo baxaa saasoo kale markaa usoo noolaanayo dad caadi ah ayay markaa noqonayaan marka ahlu sunna saasay aaminsan yihiin sheekhuna mar labaad wuu soo celin doonaa masaladaas iyo markaasi kuwa khilaafsan oo markaasi khawaarijna waa arki doonaa iyo muctazila oo odhanaya qofku marba haddii uu macsiyo ku dhinto waa khaalid mukhallad fi naar naartu ku waaraya marka madhabkaasi waa madhab baila weeyaan nusuusta waxay inoo sheegaysaa mar hadduu qofku tawxiid ku dhinto macaasi yani noocay tahayba ha ku dhintee inuusan naar ku waareynin sida marka xadiidkaaba uu sheegayo mihqaala xabati min khardalin min iimaan qofka qalbigiisa uu ku sugan yahay in laga soo saarayo marka xibu iyo xabu baa kala jira xib bikasri lxaa waxa weeyaan waa yani marka ininyahan la socda biyaha ama daadka la socda waxyaalaha aan la quudan ah oo aan la cunin ah kuwaasa xibi la yidhaahdaa buduuru saxraa mima laysa biquutin ayib waxyaalaha meelaha lamadegaan ka soo baxa oo aan la cunin kuwaasa xibi la yidhaahdaa amaa xaba waa waxa la beerto sida galeyda iyo qamadiga iyo waxyaalahaas wey markaasi alxaba haddii xaada la fatxiyo lakin xibi haddii la kasriyo waxyaalaha marka aan la cunin oo meelaha ka baxa tay biyaha soo raacaan halkaa ka soo baxaa ayaa xibiga la yidhaahdaa marka sida kaa usoo baxo si dhaksaha ugu soo baxo weliba sidaas si lamida bay usoo baxayaan usoo noolaanayaan jannaday markaa sidaasi ku gelayaan marka waa raddi la radinayo oo sheekhu radinayo nimankaasi khawaarijta iyo muctasilada oo iyagu aaminsan qofku marba hadduu ku dhinto macsiyo inuu markaas noqonayo khaalid mukhalad fi naar qowlkaas ayuu sheekhu markaa naqdinaya waqul waxaad tidhahdaa yukhriju allahu alla wuu soo saarayaa allihii alcadiimu ee weynaa bifadlihi galladiisuu ku soo saarayaa min annaari naartu ka soo saarayaa ajsaadan jismiyo buu ka soo saarayaa ajsaadaasoo min alfaxmi dhuxul noqotay intay gubatay cadaabkiia markaa gubay ciyaadan bilah ajsaadaasoo tudraxu lagu tuurayo cala annahri fi lfirdows tog marka ku sugan firdows ayaa markaasi jannat lfirdows ku sugan ayaa lagu ridayaa ajsaadaasoo taxyaa noolaanaysa bimaaihi togaasi biyihiisay kusoo noolaanayaan sidee kaxabi kaxibi xamiili sayl asayl waa daadka wey xamiilna waa daadka wax sido wey muxuu sidaa xibi buu sidaayo waa iniyahan iyo waxaan u xambaarsan yahay daadku sida taasoo kale ay usoo baxdo bay usoo baxayaan kaxibi xamiili sayli saylku xabadda uu sido oo kale bay usoo baxayaan id goorta jaa uu yimaado saylku iyo daadku yadfaxu xaala mid markaa sabaynaya ama markaasi id jaaa markuu yimaado xabigu markaasi yadfaxu xaala mid markaa biyaha korkooda sabaynaya oo markaa biyaha dul soconaya waina rasuula allahi lilkhalqi shaaficun waqul fii cadaabi alqabri xaqun muwadaxu wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala waina rasuula allahi rasuulka ilaahay shaaficun waa mid ergeynaya lilkhalqi khalqigu u ergeynaya waqul waxaad tidhahdaa fii cadaabi alqabri cadaabulqabriga waxaad ka tidhaahdaa xaqun xaq weeye waqul waxaad tidhahdaa xaqun xaq weeye fii cadaabi alqabri cadaabuulqabrigu xaq weeye dhe ayib xaqaasoo muwadaxun la caddeeyey kitaabkii sunnaha lagu caddeeyey inuu jiro halkan sheekh wuxuu ka warramayaa laba masalo masalada hore waxaa weeyaan masalada ku saabsan shafaacada inuu nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam inuu shafeecayo oo ummadda markaa u ergeynayo ayib wayna sugan tahay shafaacaad fara badan ayuu nebigu markaasi ama erge fara badan ayuu nebigu ergeynaya midda ugu muhiimsan waa ashafaacaة اlcudmaa shafaacada weyn weeyaan oo khalaa'iqdoo dhan ay markaasi ku intifaacayaan oo ka faaidaysanayaan dadkii markay isugu keeno bannaankii qiyaamaha laisugu keeno oo dhibaato badan ay dareemaan bay markaasi yani waxaa weeyaan waxay u tegayaan nabiyullaahi aadam waxay weydiisanayaan inuu u ergeeyo si loo kala xukumo aadam waa ka cududaaranaya nabiy llahi aadam waa ka cududaaranaya wuxuuna oranayaa markaasi wax la ii diiday ayaan anugu markaa ku dhacay marka waa ka cududaaranaya waxay u tegayaan nebi nuux calayhi salaam nebi nuux markay u tagaan asna waa cududaaranaya oo wuxuu oranayaa waxaa la isiiyey dacwo iyo baryaa la isiiyey waxaan ku habaaray qoomkaygii rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran marka dacwadaydii iyo baryadaydii qoomkayga waan ku habaaray waxay u tegayaan nabiy llahi ibraahim ibraahimna waa cududaaranaya waxay u tegayaan nabiy llaahi muuse muusena waa cududaaranaya naf aan la ii fasixin baan dilay buu oranayaa oon markaa la ii ogolaan fawakazahu muusa faqadaa caleyh naf aan la ii fasixin ayaan dilay nabiy llahi ciisay u tegayaan ciise isagu wax cudaara ma sheegayo dabadeed nabiy llaahi markaasi waxay u tegayaan moxamed alayhi الsalaatu wasalaam nebigu markaas wuxuu oranayaa ana lahaa anaa leh tan markay markaas nebigu wuxuu tegayaa carsh الraxmaan hoostiisa ayuu tegaya wuxuu oranayaa nebigu faanطaliqu faaatii taxta alcarshi taan tago baan carshiga hoostiisa tegaya faaqacu saajida lirabbi caza wajal rabbi baan markaa usujuudaya uma yftax اllahu calaya min maxaamidihi wa xusni الhanaaءi عalayhi shayئa lam yaftaxuu calى axadi qablii waxaa la ii furayaa ammaan aan ilahay ammaano oo qof iga horeeya aan loo furin ayaa la ii furayaa ilah baan marka ammaanaya markuu ilahay aad u ammaano ba ilahay wuxuu ka ohanaya ya muxamed irfac ra'sak sal tucطah washfac tushafac madaxa sare u qaad weydii waxaa doonaysa waa lagu siinayaa erge waa lagaa aqbalaya ergedii nabigu wuxuu ohanaya alayhi salatu salam madaxaan kor u qaadaya waxaan ohanayaa ummatii ya rab ummatii ya rabbi rabbi o ummadaydii ummadaydii ummadda ii badbaadi markaasaa waxaa lagu ohanaya ya muxamed adkhil min ummatika man laa xisaaba calayhim min albaabi alayman min abwaab janna wahum shurakaau nnaasi fima siwa dalik min alabwaab uma qaal wladii nafsii biyadih inama bayna misraacayni min masaariici اljanati kama bayna makata wa ximyar aw kama bayna makata wa busra yani wuxuu tilmaamayaa in markaa loo fasaxayo ummadiisii inuu markaa jannada geeyo ayaa markaasi loo fasaxaya marka shafaacadaas shafaacat lcudma baa la yidhaahdaa ummadoo dhan ayaa markaa ku intifaacaysa taas marka nebigu waa ergeynaya kuwo kale ama shafaacaad kalena way jiraan oo nebigu markaa shafaaco qaadayo sida adeerkii abu aalib ayuu markaasi intuu u shafeeco ayaa cadaabka laga fududaynaya waxaa markaasi cabaas ibnu cabdilmualib cabaas ibnu cabdilmualib ayaa nebigu wuxuu ku yidhi adeerkaa wuu ku difaaci jiray wuuna ku xanaaqi jiray maxaad u qabatay kaasa nebigu wuxuu ohanaya alayhi salaatu salaam lowlaa ana lakaana fi darki اlasfali min annaar anigu haddaanan jiri lahayn naarta meesha oogu hooseysa ayuu geli lahaa laakiin hadda wuxuu waxaa lagu cadaabayaa fii daxdaaxin min annaar labadaas ra-iis magaadhada ayaa waxaa loo saarayaa laba dhimbilood oo dab ah markaasaa waxaa karaya maskaxdiisii wuxuu isleeyahy cid kaa cadaab kulul ma jirto intaas wuxuu ku helay shafaacada nebi maxamed alayh salat salaam lowlaa ana lakaana fi darki اlasfali min annaar marka nebigu waa shafaaco qaadaya shafaacaadka waxaa ka mid ah nebi maxamed alayhi salatu salaam ahlu jannuhu jannada inay galaan oo laga fura albaabka jannada asagaa ka ergeynaya ahlu jannihii laftoodii malagii ayuu u tegayaa markaasuu weydiinayaa man anta wuxuu ohanaya waa moxamed markaasuu odhanayaa waxaa lay faray inaan adiga kuu furo markaasi ahlu jannihii markaa jannada gelaya marka shafaacaadka qaybana asagaa gaar u leh qaybana waa lala wadaagaa marka laakiin midda ugu weyn waa midda shafaacat lcudma la yidhaahdo oo khalqigoo dhan markaasi ay ku intifaacayaan waa taas weeyaan wuxuu kaloo sheegay sheikhu waqul fii cadaabi alqabri xaqun muwadaxu waxaad tidhaahdaa cadaabulqabrigu waa xaqun muwadax intaanan ka bixin shafaacadaas yani dad badan baa markaa shafaaco qaaday oo ergeynaya lakiin shafaacadu shuruud bay leedahay saddex shardi ayay leedahay shafaacadu kow qofka loo ergeynayo waa inuu ilaahay raalli ka yahay kan ergeynayo laftiisa waa inuu ilaahay raalli ka yahay kan shafaaco qaadaya shafaacada waa in loo fasaxaa man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih marka kan shafaaco qaadaya ilahay raalli waa inuu ka yahay kan loo shafaaco qaadaya raalli waa inuu ka yahay shafaacadana waa in loo fasaxa inuu ergeeyo qof iska ergeynaya oo markaa iska shafaaco qaadaya biduuni idnin markaasi ma jiro ayib oo nimanka suufiyada ayaa dadka waxay ugu sheekeeyaan yani markaasi kuwa atbaacdooda ah waxaa doontaan sameeya anaa aakhara idin shafeecaya anaa idin ergeynaya asaga isma oga meeshuu ku dambayn doono ma janno mase naar isma oga dadka waxuu ugu sheekeynayaa anaa idin ergeynayo idin shafaaco qaadaya marka shafaacadu shuruuddaas ayay leedahay shuruudda marka la helo ayaa markaa shafaacadu xasilaysa la helaya qaybta dambe wuxuu ku sheegay sheekhu cadaabulqabriga rumee waa xaq wuu jiraa adilo fara badan baa inoo sheegaysa cadaabulqabrigu markaasi inuu jiro waxaa ka mid a qawl llahi tacaala markii laga warramayey fircoon iyo aalkiisa alla wuxuu yidhi annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya waxaa loo bandhigaa naar markaasi gelin hore iyo gelin dambe wa yowma taquumu asaaca adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab waxaa la odhanayaa reer fircoon cadaabka geliya marka waxaa laga qaadanayaa annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya ilaa markaasi maalintii qabriga ay galeen ay dhinteen ilaa yowmina hada cadaabka baa ku socdaa annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya marka cadaabulqabriga inuu xaq yahay ayaa laga qaadanaya adilo fara badan baa tilmaamaysa in qof dadka qaarkood qabriga lagu cadaabo nabigaa inoo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam lowlaa an laa tadaafanuu ladacawtu اllaha an yusmicakum min cadaabi اlqabri ma asmac buu nabigu yihi alayhi الsalatu wasalaam haddii aanan ka baqayn inaad is-aasiba weydaan ilahay waxaan weydiisan lahaa inuu idan maqashiiyo cadaabulqabriga waxa aan ka maqlayo ciqaabta qofkaas uu la kulmayo iyo cadaabka qofkaa la marinayo ilaah baan weydiisan laha inuu idan maqashiiyo laakiin waxaan arrinkaasi aanan ilaahay u weydiisanin waxaan ka baqay inaad is-aasiba weydaan oo kii iminka la aasay haddii yani markaa ciqaabta ta lagu bilaabo qayladiisii iyo sawaxankiisi halkaa laga maqlo de waaa dhici waxaa laga yaaba dhici karta in la yidhaahdo hebel oan aasnayba wixii ku dhacay ama wixii ka yari waa maqlaynaye qof kale halka halka ayaana geynba inay taa dhacdo ayaa markaa suurtagala marka arrinkaasaan ka baqay buu nabigu yiri alayhi salaam kadalika nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray laba qabri markaasa nabig wuxu yii inahumaa la yucadabaan labadan waa la cadaabaya wamaa yucadabaani fi kabiir wax weyn laguma cadaabayo midkood fakana ama axaduhuma fakana yamshi biاnamiima dadku isku diri jiray diradiraalu ahaa cadaabkaa lagu mutaystaa dadka la isku diro wa ama alaakharu fakana laa yastatiru min albowl kaada markaa iskama hagaajin jirin marka asbaabta cadaabka lagu galo waxaa ka mid ah dadka la isku diro iyo markaasi najaasada oo markaasi aan iska tahirin oon iska hagaajinin waxaa ka mid a adilada tusinaysa nabigu alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu maqlay cod markaasaa wuxuu yihi waa yuhuudu tucadabu fii quburiha waa yuhuud oo qabrigooda lagu cadaabayo codka aad maqlaysaan waa yuhuud oo markaa qabrigeedii lagu cadaabayo nabigu alayhi الsalaatu wasalaam kadalika wuxuuna yihi istaciiduu biاllahi min cadaabi اlqabri faina cadaaba alqabri xaqu ilaahay ka magan gala cadaabulqabriga cadaabulqabrigu waa xaq oo markaasi waa jira nabigu kadalika wuxuu inoo jideeyey salaada tashahudka marka la dhameeyo in ducadan lagu ducaysto oo qofku uu yidhaahdo allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannam wa min cadaabi alqabri wa min fitnati almaxya walmamaat wa min shari fitnati almasiix adajaal xadika imam muslim uu warinayo ilaah waxaan kaa magangelayaa cadaabka jahanamo waxaan kaloo kaa magangelayaa cadaabulqabriga haddii uu yahay waxaan jirin markaasi nabigu markaasi lagama ilahay lama weydiisteen cadaabulqabriga markaasi inuu inaga badbaadiyo marka ilah waxaan kaa magangelayaa cadaabka jahanamo iyo cadaabulqabri baan ilahu kaa magangelayaa waxaan kaloo kaa magangelayaa inaan adduunka ku fitnoobo fitnada adduunka iyo fitnada markaasi nolosha iyo midda markaasi geerida waxaan kaloo kaa maangelayaa masiixu dajaal fitnadiisana waan kaa maangelayaa marka cadaabulqabrigu waa jiraa markaasi waana xaq caaisha radi allahu canha waxay leedahay gabar yahuudiyadda ayaa iisoo gashay markaasaa waxay ii sheegtay cadaabulqabriga inuu jira ii sheegtay marka caaisha nabigay weydiisay calayhi salaatu wasalaam cadaabulqabrigii wuxuu nabigu yihi nacam cadaabu lqabri xaqun cadaabuulqabrigu waa xaq caaisha waxay leedahy radi allahu canha famaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama bacdu sallaa salaata ila tacawada ila tacawada min cadaabi alqabri intaa waxay ka dambeysay nebigu salaad ma tukado ilaa ilaah buu ka magangeli jiray cadaabuqabriga marka waa in lagu dadaalaa oo qofku uu marka uusan ka tegin ducadaas ilahay uu weydiisanayo allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahanam wamin cadaabi alqabri wamin fitnati almaxya walmamaat wamin shari fitnati almasiix dajaal cadaabulqabrigu qofku hadduu ka badbaado wixii markaa ka dambeeyana kasii fiican haddii markaa cadaabkaasi qabriga markaa la kulmana wixii ka dambeeyana markaasi kasii daran wuxuu sheekhu yii raximah llahu tacaala waina rasuula allahi rasuulka ilaahay shaaficun waa mid ergeynaya lilkhalqi khalqiguu u ergeynayaa ayib wa qul waxaad tidhahdaa fii cadaabi alqabri cadaabuulqabriga waxaad ka tidhahdaa xaqun wa qul waxaad tidhahdaa fii cadaabi alqabri xaqun xaq weeye dheh cadaabulqabrigu waa xaq xaqaasoo markaasi muwadaxun la caddeeyey oo nusuusta markaasi lagu caddeeyey marka cadaabulqabrigu wuu jiraa sida markaa nusuustaa inoo sheegayso halkaa inoo joogo allahu aclam